barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid a efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan idil ahaantiinba waa duhur jimco ah bisha julaayna waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan suuda jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idin haynana waxaa ka mid ah dhallinyaro ka doodaysa qaadka iyo saamaynta uu ku yeesho nolosha dhallinyarada anigu waxaan aaminsanahay nin dhallinyaro ah wakhtigu waxbaran lahaa jooga wakhtigu shaqaysan lahaa jooga qaadku khasaaroon buu ku yahay haddaad jaad cunayso markay ugu yartahay toban doolar baa kugu bixi karaya waxaana laga yaabaa biilasha reerka o dhan baynayso toban doolar kugu dhalayn ganacsi kaleete muxuuba heliba wuxuu ganacsan lahaa u ururi lahaa baa isagaa gubayaba sidoo kalena qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay nin dhirta guryaha lagu beerto ku iibiya waddooyinka magaalada muqdisho hadda magaalada guryaha la kiraysanayo guryo waxaa jiro oo geedo ku yaalo ubaxyo ku yaalo iyo guryo kale oo ubaxyo ku oole adaraad waxaan arkay guri oo ubaxyo ku yaalo oo saddex kun laga kareeyey iyo guri ubaxa ku oolina oo laga kareeyey shan boqol qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka ugu yaraan lix qof ayaa geeriyootay markii rag hubaysan ay maanta xabado ku fureen laba baabuur oo rakaab ah meel u dhow xuduudda kenya ay la wadaagto soomaaliya booliis goobta tegey ayaa arkay lix qof oo toogasho lagu dilay sidaasina waxaa yidhi madaxa booliiska kenya joseph boynet oo intaasi ku daray in ugaarsiga argagixisada uu socdo siduu hadalka u yidhi dadka dhintay ayaa la rumaysan yahay inay yihiin shan qof oo rayid ah iyo qof boolisa ugu yaraan koob iyo toban qof oo rayid ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo ka dhacay inta u dhexaysa ceel waaq iyo warguduud dowladda milatariga ee dalka tailan ayaa dareen yididiilo leh ku soo dhoweysay tallaabada ay wax kaga qabatay la dagaalanka ganacsiga dadka taas oo ku xusnayd warbixin ay sii daysay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka dhinaca kalena mas-uuliyiinta dalka mayanmar ayaa iyagu ka xumaaday in dalkooda lagu daro liiska dalalka baalka madow kaga jira dhinaca ka ganacsiga dadka sida lagu sheegay warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ka soo baxday
mar kale duhur wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a xilligan ramadaanta lagu jiro inkastuu gabagababa yahay ismaaciilow dadku maadaama ay sooman yihiin maalintii oo dhan dhallinyaradu waxay habeenkii sameeyaan kulamo madadaaladana aanay ka maqnayn qaarkood ayaa xilliyada habeenkii qaar badan oo ka mida waxay aadaan goobaha cibaadada marka ay ka soo baxaan ayay qaarkood cayaaraan kubadda cagta iyo weliba cayaaro kale wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa xilliga afraadda kadib waxa ay isku madadaaliyaan goobo ay ku ciyaaraan kubadda laadhuuga iyo waxyaabo kale oo ay ku madadaashaan idaacadda v o eda ayaa mikrofonka la dhex qaaday dhalinyaro si raxanraxana u fadhisa bartamaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan goobaha leyr kale iyaga oo ku ciyaaraya kubad waxaana sidoo kale dhallinyaradu ay halkaa ku ciyaarayeen ama ku madadaalanayeen laadhuuga iyo waxyaabo kaloo ay isku madadaalinayaan si ay u gaaraan xilliga suxuurta magacaygu waa axmed cabdikariin nig laadhuuga waxaan ku sugtaa suxuurtan ku sugtaa xilliga suxuurta kabacdina waa siixdaa ilaa shan saac oo subaxnimo nig wallahi wax faa'iida hadda kuma qabo shaax hataa lacag baa iga baxda faa'iido kuma qabo xamaasadaas keliyaaan ka helaabis faa'iida kama helo dhallinyaradu wakhtiga ayay ku lumayaan maahane iyagu wax ay ka helaan hadda ma jirto anugu wakhtiga habeenkii bacda taraawiix ilaa shan saac ilaa waxaan gaaraa sagaalka iyo barka runaantii magacayga waa axmed mukhtaar xuseen magacayga haddii aan kuu sheego wakhtiga afurka kadib barfishkii ayaa wuxuu yahay horta wakhtiga waa iska badan yahay kolleyto dabcan waxaa jirto shaqooyin badan baan leeyahay aniga maadaama marka goob ganacsi xilligan aan joogo marka kolleyta waxaan u malaynayaa haddii aan fikirkayga ani taas aan ka dhiibto waxay noqonaysaa inaan u badanahay goob ganacsi oo aan wakhtigay inta ugu badan boqolkiiba adii sagaashan aan ku qaato goobahan aan jooga hadda aan ku suganahay marmarna waan laga yaabaa inaan magaalada xoogaa iska soo boqboqdo oo aan dhallinyaradeeda asxaabteeda iska soo salsalaamo in badan kolleyta marka wakhtiga ugu badan meeshaan hadda iga jeeda ayaan ku qaataa run ahaantii horta marmar waa iska jirtaa aan isaga tuurto laakiin in badan uma badni inaan maarata aan wakhtiga halkaas ku lumiyo waa inkastoo lagu sii jiro bishii cibaado oo bil barakaysan bisha ramadaan lagu jiro wakhtiga ma ma fiicna in laadhuu iyo waxaas wakhtigan aan ku lumino markii aan jaanis u helnana marmar waxaan iska aadnaa meelahanan oo masaajida iyo intana kalena dee meeshan ay iga jeedo ayaan ku suganaha warne magaca waa axmed oo la yaqaan alxiif marka afuro waxaa wakhtiga ugu badan ku baxshaa waxaan aadaa salaada taraawiixda kabacdi waxaan soo aadaa hadda se ii noqoto ha ahaato banooni ama ha ahaato ciyaaraha badan noocooda laadhuuga dubnada taraqa kaas ah faa'iido horta faa'iido malal balse waxay leedahay xifaaltan u dhexeeya labada qof oo ciyaaraysa balse waxaa kaa keenaya xifaaltan u dhexeeya adigo qof kale dhalinyarada magaalada gaalkacyo ayaa sidoo kale waxa ay sameeyaan xilliga afraadda kadib in ay tagaan goobaha cibaadada iyaga oo halkaa u tegaya gudashada salaada taraawiixda kadibna qaar ka mida dhalinyarada ayaa waxay ii sheegeen marka ay soo tukadaan in ay tagaan goobo ay ku madadaashaan si kastaba magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa dhalinyarada waxa ay ku sheegayaan in suurtagalnimada goobahan ay isugu imaanayaan ay tahay kadib markii magaaladu ay noqotay goob amni ah islamarkaana wadooyinka magaalada lagu xiray layrar waaweyn ah oo ku shaqeeya cadceedda ay suurtagal noqotay in dhalinyaradu ay raxanraxan uga ciyaaraan bartamaha wadooyinka waaweyn ee dhex mara magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macarin isaaq v o a gaalkacyo
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qaadku wuxuu ka mid yahay maandooriyaasha sida weyn looga isticmaalo deegaanada soomaalida waxaana hore u joojiyey isticmaalka qaadka dowlado badan oo caalamka ah hase ahaatee qaadku xilligan waa mid ka mida maandooriyaasha sida furan loo isticmaalo dhallinyarada isticmaasha qaadka ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba wariyaha v o a ee kismaayo khadar maxamuud xareed ayaa dood dhex dhigay laba wiil oo midkood uu qaadka isticmaali jiray
axmed maxamed yuusuf adigana magacaaga aniga axmed shaafi baa la yihahda axmed yemani
adigaan kugu horeynaya axmed yemani maxaad ka aaminsan tahay qaadka ama cunista qaadka waxaan u arkaa khasaare iyo waqti dhumis qofka uu ku dhex jiro iyo wax faa'iida daraa dabcan qofku waqti uu fakero iyo waqti uu shaqaysto iyo waqti wax barto toona ma haysto wixii odhan jaad buu u fadhiyaa waqti uu jaad u fadhiyo iyo waqti uu soo habeenkii oo kaleeto uu jaad u fadhiyo soo jeedo iyo waqtigii maalinkii la shaqaysan lahaa uu hurdo labada arrimood baan u arkaa inuu jaadku uu dadka ku hayo
wallaahi qaadka faa'iido badan ayaa ku jirta ayaan odhan karaa waxaan saa u leeyahayna qaadku dhaqaaluu leeyahay ganacsi buu le laga ganacsadaa hadda mar halkii marba waxaa ku baxda lacag gaaraysa boqol kun oo doolar magaalada kismaayo oo kale marka uu soo galo marka ninka dhalinyaro ku dadaala inuu qaadkaas ka ganacsado ama uu markaas uu soo iibsado kadib uu kasii ganacsado waxaan odhan karaa waa faa'iido weyn haye ma ku raacsanta axmed anigu waxaan aaminsanahay nin dhallinyaro ah wakhtigu wax baran lahaa jooga wakhtigu shaqaysan lahaa jooga qaadku khasaaroon buu ku yahay taasaan anigu aaminsanahay haddaad jaad cunayso markay ugu yartahay toban doolar baa kugu bixi karaya waxaana laga yaabaa biilasha reerkao dhan baynayso toban doolar kugu dhammayn ee maalintii kugu baxaya marka ninka dhallinyarada waxaan leeyahay meeshu ganacsi kaleete muxuuba heliba wuxuu ganacsan lahaa u ururi lahaaba isagaa gubayaba wixii tobankan doolar haddii u urursado tobanka doolar maanta jaad ku cunay hadduu urursado maalinkii saddex boqol doolar bay noqonaysaa bishii bishii saddex boqol door haddii uu sayf gashado oo nin dhallinyarahana uu yahay lacag fiican baa u meel marto kaba soo qaad maanta yemani waxa uu gadaa yaanyo ama waxa uu gadaa dhar maalinkii oo dhan waxaa ka soo geli kara waa ama shan iyo toban doolar ama toban doolar ama labaatan doolar laakiinse qaadka qofka gada halkii maalin waxaa laga yaabaa inuu faa'iido ama halkii mar ee uu keeno hal magaalo inuu faa'iido in ka badan shan kun oo doolar shantaa kun oo dollar marka haddii aan islaantaydii aan boqol kun oo boqol dollar aan maalinkaas biil u siiyo waan heli karaa laakiinse yemeni toban dollar uu ka soo qaaday meel bacadla ah oo maalinkaas o dhan uu ka ururiyey tobankaa dollar ma gabadha u siini ma isagaa waxayni ma meel buu dhigi ma faa'iidu ka dhigi taas mabda mabda kala duwanaan ka qabaa dhanka dhallinyarada jaadka cunta dhallinyaro badan baa ku nool magaalada kismaayo oo jaadka cunta maxaa waxyeelo ah oo uu ku keeni karaa dhallinyarada jaadka cunaysa ee magaalada kismaayo runtii dhallinyaradu qofba waa siduu iska dhigo haddii aniga aan ku fakero maalin kasta inaan aan aan fariisto oo intaan qaad soo qaato aan cuno kadib aan seexdo kadibna aan mid kala aado waxaan aan samayn karaa markaas een- een inuu dhibaato yahay anaa isku keeni karaa laakiin hadda intii aan cuno kadibna shaqadayda aan aado shaqadayda firfircooni buu ku keeni oo waad u fakeri shaqadaadii waxaad maalinkaa qaban lahayd oo dhan baad yaad yaad xilliga aad aad fadhida aad aad ku aad kulkuleetal garayni marka waxaan oran karaa een, dhallinyaradu een, faa'iidana wuu u leeyahay xumaanna wuu u leeyahay axmed dhibaatooyinka dhallinyarada jaadka cunta uu jaadka ku keeno maxaa ka mid ah aniga intaan hadda aan dareensanahay waxaa ka mid a ninka dhallinyarada ee jaadka cuna iyo xaaskiisa khilaafka kuma dhammaado Ee waxaa kaleete ninka dhallinyaradii waxaa loo baahan yahay markuu dhallinyaro yahay inuu wax qabsado inuu wax barto inuu aabba fiican noqdo inuu hogaamiye fiican iyo mas-uul fiican noqdo hadduu laakiin jaad u fadhiisto ma jaad buu fadhinaya mise mas-uuliyaddiisa hareed buu wadaya ani waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ninka dhallinyarada ah ee jaadka cunaya wuu khasaarsan yahay intaas ani ayaan aaminsanahay hadalka axmed see u aragtaa een, qofka dhallinyarada aha sida aan horeba kugu sheegay een, hadduu qaadka cuno ma aha inuu khasaaray qofku laakiin axmed wuxuu ka eegay inay dhallinyaradu wax bartaan oo wax ay qabsadaan oo wakhtigooda ay ka faa'iidaystaan oo shaqooyin kale ay raadsadaan timiya waan qabaa inuu qofku shaqaysto wax raadsado een, uu horumar gaaro laakiinse ma aha haddii aan qaad cuno inuu horumarka ii diidi karo xilliga hadda kaba soo qaad xilliga imtixaanaadka oo kale waa xilliga ugu adag ee waxbarashada qofka een, qof maskax u isticmaalay oo u fariistay hadda soomaalida oo kale waxay dhahaan een, naga daa waxaas waan u qaylanay marka waxyaabaha ugu daran ee hadda waqtiga imtixaanaadka oo kale waan u fariisanayaa anoo laantayda qaadkeeda oo maskaxdayda marka ay justo tahay oo si weyn u fadhiyaan yani imtixaankii halba hal u dhiibayaa aan fikirka anu fikir ka duwan baan qabaa Ee, waan u qayiraynada waa run way dhacdaa waa de waa mahmaha iska baxday Ee, dadkuna sidoodaba ama mahmahadu ama xumaana ku baxda ama wanaagga ku baxda way baxdaa markii bulshada laga tago oo oo ka- la tago qaa'idooyinka hogaamiyaha qayre habeenkii oo dhan soo jeedaya hogaamiyaha aan qayrin isku mid maaha waxaa la sheegay nin hogaamiyayaasha afrika ka mida ayaa waxaa la yidhi ee, isagoo jaadka ma cuntaa baa la yidhi nin kaalena wuu ahay oo aad hadalka u heeroog markaasuu wuxuu yidhi niyow jaadka ma cuno laakiin habeenka gelinkiisa dambe ayaan laama qanqaninaa buuri maxaad u qanintaa baa la yidhi afrikaanka haddaad u soo jeedan iyagaa kuu soo jeeday buuri marka waan ugu soo jeeday hurdadaan isku dhaafiyaa buuri axmed ee, dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo magaalada kismaayo ku nool shaqo la'aana kuwa badanoo jaadka cuna sidee ayay horumar ku samayn karaan oo ay wax ku qabsan karaan oo wakhtigooda ay uga faa'iidaysan karaan een khadar een, sidaan horeba kugu sheegay qofku asagaa horumara een, naftiisa gaarsiin kara horumara ka joojin kara een, soomaalida fikir ah waxaa horta inta badan ka dhadhacsan qofku haddii uu qaadka cuno bataatanba inuusan wax horumara samayn karin laakiinse hadda aniga waan cuni jiray qaadka haddaan ku idhaahdo een, dibna uma seexanin een, u- een, imtixaankaygana een, weligay ma dhicin een, iskuulkaygana weligay kama baaqanin dhibaatooyin mar buu yeelanaya waa marka aad keliya maskaxdaadii iyo caqligaadii iyo fikirkaagii oo dhan aad ku brograamiso in qaadkan mooye caqli kale aada yeelan sidee dhallinyarada soomaaliyeed ee kuwa shaqo la'aanta ku haysa magaalada kismaayo iyo kuwa kale ee jaadka cuna sidee ayay horumar ku samayn karaan nin ani waxaa ii muuqataa dhallinyaradu een, horta aniga ma aaminsani in nin dhallinyaro ah oo jaad cunaya horumar uu samayn kara ma aaminsani qofka jaadka cunay dabcan wuxuu ku jiraa khasaare uusan isagu hadda dareensanayn goor dambuu dareemi doonaa inkastoo waxaad ogaataa hadda ninkan ila doodaya wuxuu leeyahay hadda jaadka ma cuno bal muxuu daayay miyaad- miyaad weydiisay wuxuu dabcan ogaaday inuu minus ku jiro inuu- inuu khasaare ku jiro dabcan ogaaday saan is leeyahay axmed maxaad isaga daysay jaadka
Ee, runtii een, khadar anigu een, qaadka waxyaabaha aan isaga daaya waxaa ka mid ahaa een, waqti dhallinyaranimaan soo qaatay Een, maadaama hadda dhallinyaranimada aan weli aan ku jiro een, qofka dhallinyaraha marka uu dugsiyada waxbarashada ku jiro wixii igu kalifaan kuu sheegay inaan qaad cuno Een, markii aan dhiganayay dugsigaygii sare ayaa waxaan dhallinyaraan is- dugsiga sare isla dhigan jiray marka waxay samayn jireen waqtiga imtixaanaadka bay habeenkaasi ay u qayli jireen mar kaste imtixaankii habeenkaasoo dhan baa la fadhinay habeenkaasoo dhan baa la qori imtixaankii habeenkaasoo dhan aroortii anoo waxba haynin baa la soo toosi kadib waxaan go'aansaday in aan nimankan qaadka la cuno qaadkii baa nimankii la cunay habeenkii la soo jeedi jiray la soo jeedi jiray waxoogaa baan qaadka saa ku bartay kadibna dugsigii sare markaan dhameeyey waan joojiyey muhiimaddeeda ugu weyn in aan nimankaas aan la xafiiltamo imtixaanka aysan iga badin bay ahayd ani laftaydu een, waan soo maray iskuul mana qayri jirin weligeena dhacitaan iska daaya kaalinta- kaalimo hoose xataa ma gelin averagekaygu markaan ugu yaraa toddobaatan iyo sagaal buu noqday marka ugu yaraa maado walba maalinka cashirkeeda aan qaadanayo ayaa waxaan fiirin jiray cashirka nuxurkiisa bas marka imtixaanka la soo gaadho dho nuxurka cashirka maan soo yara xasuusan jiray ama isha marin jiray intaan buna ku iman jiray
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka kasoo horjeeda qaadka waxa uu ka qaybgelayay dood uu wariyaha v o a magaalada kismaayo ugu qabtay magaaladaasi kismaayo halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a siidow cali waa nin ka ganacsada dhirta lagu beero guryaha iyo weliba jardiinooyinka dhirta uu iibiyo waxa ay dul saaran tahay gaari halkaasi oo dadkuna ay ku barteen oo ay kaga iibsadaan sidoo dhirtanna waxa uu ka kooban tahay liinta saytuunka babayga iyo kuwo kale oo badan waxa uuna ka soo saaraa ama kasoo raraa deegaano hoos yimaada afgooye waryaheena v o a magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa la kulmay waxaanu kula kulmay wadada mashquulka badan ee maka almukarama horta geedaan anoo yaran bilaaway ilaa haddeerna waan hayaa marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin waana waana ku faa'iiday alxamdulilah marka xagga oo maarata haweenka iyo xagga aruurtana aad aad ay ugu fiican yihiin hadda ilmahayga ayagaa ku biisaa afgooyaan ka keenaa waa geedahan aan gadaa guryahan dhereeyaa meel kasaan geeyaa marka alxamdulilah afgooyaa ka soo rartaa laabtan geedahan afgooy ku soo raraa camaraan keenaya camar marka keensaana oo gadgadanaa afgooy marka ma beeraad ka soo gurtaa mase waa laga soo gataa waa laga soo gataa anigana xamar markaan keeno waa gataa markay iga dhammaadaan waa aadaa haddana waa soo gataa bal waxaa ii sharaxdaa geedaan hadda meesha yaala ii kala sheeg midkaan hadda saytuun waaye kan waa saytuun ahay midkaana raqay waaye raqay waa macaan badan yahay ahay kana waa qumbaha oo lacabaayo waaye kana liin waaye oo liima dhanaan liim dhanaan waaye kana kan caleemaha waaweyn kan kii caleemaha weynaayo waa sin oo la harsanayay marka alxamdulilah geedahan iskaga xamaasta aniga
maxaa lagaa soo iibiya marka laga hadlay waa laga ganacsadaa wallaahi horta marka abgoy tahay abgoy markay tahay hal dolaran kasoo gadaa xamar markaan keenana xamaali waxaas markaan ka bixiyo ada laba dolaran gataa geedahan haa halkii laba dolaran gataa aan halan kusoo gadaa halna waddadii iyo wixii aan uga faa'iida waddada hal iyo bar waddadaan kusoo maraa barna anaan ka faa'iidaa ma fahamino laakiin waxaa xiisaha badan magaaladii baa caanka too gaari guurayo geesaariin baad ka shaqaysaa marka dadku say u fahmeen dadku wa dadku wallaahi kolley aan hadda nin hadda oo weligii wadda istaagi ma arkin maadaama wadda geedaan aniga aan ka shaqaynaayo nin walba inuu ii kaalmay maayna nin oo hadda hadal hun idhahayo iyo waxyaale haddaan u dhigno gaari baa wadataa waxaan baad ka shaqaynaysaa marka baabuur dhan baad u kiraysa mase gaarigu adigaa ku qaado alaabtan un baa ugu talagashi alaabtan ugu talagale iyo orod orod badan inaan gelino oo alaabtan le tartiib ninkii rabo aan u sameeyo kuwii kalena guriga iska dhigto markii liiga doonan aan gado saasun baan rabaa bis
sidow noloshaad ku maaraysaa saad ii sheegta marka see nolosha ugu maaraysaa wallaahi nolosha alxamdulilah markaan geedaha shan xabali haddaan gato aniga noloshayda waa kaafi maogtahay wax yar ninkii oo wax yar ninkii oo aamino markano ayaa maogtahay wax weyn aaminaa maogtahay arkistaa yar markaan helo alxamdulilah rabbil waan ilaahay barakayna waa ilmahayga biilkooda iyo ani iyo waxayga dhan waa sufficient waay waa ugu filan tahay shaqa kaalma baraadinaya batan layaa laga dhaafis geedaha gaariga geeda badan baa saaran marka kuwanaan ka nimaad bal ii sharax geedahaasna kuwaas ayagana waxaa waaye kuwaan oo kale leh inta aan tataalo oo kale waaye noocooda isku nooc waaye waka marka yaa dhoobadan iyo carradan ku soo xiro oo saan u soo habeeyo afgooyaan gey beeraha afgooy dadaa ka shaqaysta geedaan sida qudaarta oo kale loogu shaqaystaa intaan gaarigay kaxaystaa meesha geeyaan soo buuxsadaa anigana meeshan ka gadgataa marka magaaladaa lagu talaalaa magaalada lagu talaalaa ma baxaan marka wax waa baxana waa baxan dhowr jeer waa baxan waa la cunaa intay baxeen magaalada ka baxeen aab la cunaa guryo badan oo ka beere aa la cunaa qumbaha waa la cunaa saytuunka waa la cunaa raqayga waa la cunaa liinta waa la cunaa liinta imise ku baxdaa liinta waxay ku baxdaa sagaal sano sagaal sano ahay marka sagaal sano ka hor geedaad abuurtay oo hadda waa buuxaa badanaa bismillah waa badan tahay kun waa ka badan kun waan gartay ahay kanna waxaad ii sheegtaa saytuunkan saytuun way haa ma la arkaa magaalada asigana waa la arkaa waa buuxaa guri kastoo ku yaala aye ahay marka dadkuna ka manaafacaday dadkana waa maasha allah waa laga dhergay alxamdulilah anigana dhulkii faa'iida weyn aan ka hastaa sidow magaalada maxaad ka bedeshay marka laga hadlayo dhiraynta adu waxaa tahay qof keliya hadda magaaladii ka shaqaynayo ee gaari u wato waxaan ka bedelay horta guryaha way fara badan yihiin hadda magaalada guryaha la kiraysanayo guryi waxaa jiro oo geedu ku yaalo ubaxyo ku yaalo iyo guryo kale oo ubaxyo ku oolin adaraad waxaan arkay guri oo ubaxyo ku yaalo oo saddex kun laga kareeyey iyo guri ubaxa ku oolino oo laga kareeyey shan boqol ma fahmino ninkii ay imaaday wuxuu wariyay gurigaas se laba kun loogu kareeyo keyga maarata oo oo oo loogu kareey kun kaada geeda ma laandhay geeda ku beer marka geeda ku beertid asagna saddex kun laba kuna lagaaga karaysan doonaa wuu ii yeeray qandaraasisi geediyan ugu beeray bil gudaheeda geedihii markay soo baxeenna waa laga karaystay magaalada cagaarisa waa waa ka alxamdulilah geedahan lacagta kaaga baxda markaad fiiriso isaa nolosha ugu maarayso intay la eg tahay والله لعبت الحمد لله مربسي لعبت لعبت ما لترين كره لعبت واسكا ويرتاي وانا بدناني marka hami me ani hamiga weyn oo ama gurigan daartan weyn heshaamili yani ama toban baa wargada tamaniya yani nolol maalmeedka.
nolol maalmeedka ilmahaada biilkooda iyo adi dharkaada iyo waalidkaada daa hesho alxamdulilah bilicda magaalada oo kale Ah.
guryihii baad ii sheegtay maxaad is leedahay waa gaarigan iyo hawshan wadu kusoo kordhisay alxamdulilah rabbi العالمين wax bilicda magaalada banaanka ma weliga uma soo bixin guryaha leen jooga hadda hadda guryaha oo la qurxinaayo leen joognaa hadda laamigan iyo bilcadan iyo weli ma gaarin hadda marka maxaad tiigsanaysaa mustaqbalka hadduu ilaah yidhaahdo waxaan tiirsanayaa in laamigan iyo meelahan iyo tubooyin lagu xerxero oo geedo lagu beero oo waxyo la sameeyo aan tiirsanaya
kaasi wuxuu ahaa siidow cali oo wadooyinka magaalada muqdisho ku iibiya dhirta guryaha lagu beerto dacaashay waa cambi iyo liinti markaan iyo waxyaabo kala lintii iyo duwan saytuunkii markaan maqlay ismaaciilo Hee, waxaan horta tan iyo waagaan dhees waxaan maqli jiray dhulka soomaalida waa dhul dehan dihan.
dehanaanshihi baa ii soo baxaya tusaaloo kale markaad guryaha la joogo kale suugadii la dallaacdo cunadii la karsado yaanyadii wixii la fiiqdo meelaha lagu daadaadiyo biyaha saddex subax oo keliya haddaan la marin way soo baxaysaa Hee.
wadooyinka ama wadamada qaarna waxaa laga yaabaa inay muddo qaadato in dhulkii la rogo la bacarimiyo intaas wax lagu shubo kana isagoo iska sidiisiiya saddex maalinoo qura haddaan la marin waxbaa ka soo baxaya dalalka qaybtoodna kuwo saddex bilood oo keliya sanadkii wax beerta ayaa dunida ayaa dunida raashinkooda qarqiyay oo weliba intay iyagii intuu ka batay adduunka sii siiyaa adduunka sii siiya marka baadini maan lahayn bay agtaalla weliba markaad u fiirsato qudaarta meelaha ka soo baxda bir dhawada baan dukaan dhex tegey waxaan arkay canuuni horta mataqaana canuuniga canuuniga ma- canuuniga macaad buu ha tiro axad baa u tiraahdaa marka canuunigaasi mudda ay igu dambeysay waan arkay waan ku booday markaan saa u taabtay waaba konton doolar waxaa bad yaroo canuuni waxaa laga yaaba markaad muqdisho joogtan aad ku iibsato laba doolar maalin dhawedno aan kaa yaabiye dukaan baan galay haye dukaankii markaan galay waxaa layidhi eh, hilibgeel baa yaalla haye hilibgeel halka la keena ma garan ha australia waa waaba geelaba lagu laayaa tirada intuu ka batay welibana intaan kasii tegey markaasaan caanaan ku arkay markaa ku jira eh, oo talaagada.
caana geela caana geela haye marka meel yar in yar yar yar oo dee ma waa litir oo kale garanaysaa hal litir litirkuu badanaa litirku dhowr meelood toban meelood loo qaybiyey ah in yar yar bay ahayd waa imsaa layiri dee waxaa lagu yidhi dhowr iyo to- afar iyo toban mise shan iyo toban dollar ismaaciil geeli baa rabtaa in halkaa u soorno halkaa ku litir dhawracaan malaa litirku wuxuu noqonaya baan isiri soddon iyo dollar iyo meelaha waaw weli waxaad la socotaana barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o maxaa noo xig ismaaciil haatanna waa dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa wararkii ugu dambeeyey noo haya
haddii aynu ku horeyno dhegaystayaal waxaa la ciyaaray shalay kwarafanaalaha kulankii ugu horreeyay ee portugal iyo poland euro laba kun lix iyo toban iyadoo kulankaasi waa kulan xiiso badan oo ka dhacay magaalada marsella wadanka faransiiska daqiiqadii labaad ayaa kooxda kubadda cagta ee poland waxay ka hormartay goolkii koowaad robert levandowski hase yeeshee waxaa barebareeyey roneto sanchez oo ciyaartooy da-yar oo xulka ba- dalka portugal u ciyaara ah waxaanu noqday ka mid noqday ciyaartooyda da-da yar ee taariikhda gool ka dhaliya ciyaaraha euro ee dalalka yurub ay ciyaaraan ciyaarta ayaa sagaashanka daqiiqe loogu talagalay iyo soddon daqiiqo dheeraada loogu darayba waxa ay labada dhinac iska dhalin waayeen wax goolo dheeraada waxayna ku dhammaatay gooli gool hase yeeshee rigoorooyin waxaa shan iyo saddex ku adkaaday xulka dalka portugal oo samafinalaha usii gudbay maanta waxaa dheeli doona dalalka wales iyo belgium iyadoo labadaas wadan wadankii soo baxa ay la ciyaari doonaan portugal oo hore isaga sii xaadiriyey koobkan samafinalihiisa germany iyo italia ayaa sidoo kale wada dheeli doona maalin kale oo ku xigta ee labada julaay iyadoo faransiiska iyo iceland ay dheeli doonaan saddexda julaay kooxahaasi marka ay dhinacyadu wada ciyaaraan labada wadan ee soo baxa ayaa midba midka kale ayay wada ciyaari doonaan haddii jarmalka iyo italia hal koox kasoo baxdo faransiiska iyo iceland koox kale kasoo baxdo ayaa sidaasi isugu aadi doonaan dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaa inoo joogto
intaasna waxay noogu dhan wararkii ugu dambeeyey dhinac ciyaaraha jamaal axmed cismaan ayaa inala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhinacii qasiidooyinka nebi ammaanka
kuseeganayno aadaa saamica albasiiro sir iyo caalibaloo waxa ku seeganayno aadaa saamica albasiiru sid iyo caaliban ogsune aadaa bisha soo nasiy nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigne waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa bisha soo nasiyo nagu simay nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno sowxaanu nagaaji way socotay asagoo tine waa camal sidoo waa saxibii iyo saakii aakhire yena sheegine صوم رمضان ويصعوتي عن سقوتني وعمل سيرو وصحيدي هي ساتي آخرين هنا سيقني صوم رمضان adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana ha nagu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay rabbow naga saamaxo sakaaraatu mawdkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaanu nagaaji aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaan
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaa ku dhan ah waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa sheekh ibraahim ismaaciil xuseen farjar intaan mar kale kulmayno galabta saacaddu markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
way socotay aan sagootine waa camal siro waa sahaydi iyo saadkii aakhire ina sheegine somarabada waa camal siro waa sahaydi iyo saadkii aakhire ina sheegine somarabada ina sheegine somarabada ina sheegine somarabada